أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkafiidnimo xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay magaalada muqdisho dowladda herdada turkiga ayaa jaratay dhaqaalahay siin jirtay kooxda herdada soomaaliya xilli maamulka herdada uu ka cabanaya dhaqaala la'aan baxsan kataab al akhbari ayaa bahisay qaybtii labaad muuqaal lagu baahinaya fariin ay dirayaan maxabiista gaalada qaramada midow ee ku jira gacanta mujaahidiinta jabhadda faan ayaa shaacisay inay dishay in ka badan laba boqol iyo konton askarta xukuumadda adisababa ah kadib dagaallo ka dhacay waqooyiga dalkaas عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa habeenimo khamiisa labaatan iyo toddobada bisha jamaacadul aakhir sannada kun afar boqol afartan iyo toddobo kusoo dhowaada qodobada warkaasoo faahfaahsan xog dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal ka dhacay magaalada muqdisho ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay howlgal qarax ay la beegsadeen xarun murtadiintu ay ku diyaarinayeen doorasho gaaleedka kooxda herdada oo ku taalla xaafadda gobta ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho dhaawac waa laba askari oo murtadiin ah oo ka mid ah ilaalada xaruntaas sidoo kale waxay waxyeello xoogan soo gaartay laba gaari oo ka mid ah kuwa riddada dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada baay dowladda herdada turkiga ayaa jaratay dhaqaalahay siin jirtay kooxda herdada soomaaliya xilli maamulka guurguurta uu ka cabanaya dhaqaale la'aan baahsan cabdiqaadir rabaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan ay waayeen kaalmadii dhaqaale ee ay ka heli jireen dowladda dabadhilifka ah ee turkiga iyadoo wasiirka maaliyadda ee kooxdaas murtadiinta uu xaqiijiyey in sanadkan aan wax lacaga ka helin maamulka riddada ah ee ankara murtad biixi iimaan oo ah wasiirka maaliyadda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in turkiga oo ka mida dabadhilifyada u adeegta murtadiinta soomaalida aanay weli ka helin taageeradii miisaaniyadeed ee sannadlaha ahayd xilli wax ka yar laba isbuuc ay ka harsan tahay dhammaadka sannadkan isaga oo murtadkan ka hadlaya arrintan ayaa waxa uu yidhi turkigu sannadihii lasoo dhaafay si joogto ah ayuu u bixin jiray taageerada miisaaniyadeed laakiin taageeradii sannadkan oo ahayd soddon milyan oo doolar ayaa dib u dhacday si ka duwan sannadihii hore lacagta lama bixin wakhtigeedii dib u dhacan ayaa dhaliyey su'aalo dhowr ah oo ku saabsan sababta turkiga oo ka mid ah baakoorta ay ku kutubto kooxda riddada soomaaliya uusan weli u bixin kaalmada lacageed ee uu siin jiray kooxdaas khayladhaantan ka soo yeertay wasiirka maaliyadda ayaa imaanaya xilli miisaaniyadda kooxda murtadiinta ee sannadkan oo sida la sheegay ka badan hal bilyan oo dollar aanay weli ansixin baarlamanka dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya tallaabadan ee qaaday dowladda riddada ah ee turkiga ayaa ku soo aadaysa xilli kooxda villa soomaaliya ay la ildaran yihiin caqabado dhaqaale oo aad u xoogan oo la soo darsay tan iyo wixii ka dambeeyey markii gaal donald trump uu ka joojiyey lacagihii sandareerta uu siin jiray kooxdaas
mahadsanid rabaani kataabal akhbaari ayaa baahisay qaybtii labaad muuqaallo lagu soo bandhigayo fariin ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midow ee ku jira gacanta mujaahidiinta walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya waa qaybtii labaad muuqaalo taxana ah oo dhowaanahani uu baahinayay kanaalka kataa'ib al akhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigayo fariimo ka socda maxaabiista qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta ah waxaa muuqaalkan labaad lagu soo bandhigayaa fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus masaare ah oo ka mid ah maxaabiista qaramada midoobay kaasi oo lagu magacaabo maxamed saciida maxbuuskan ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsan cadowga wuxuu ka sheekeeyey siday ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoo carabka ku adkeeyey in la dayacay oo aan la soo raadin إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس
waxaan fariintan u dirayaa qaramada midoobay xogayaha guud ee ururka antonio guterres iyo madaxweynaha masar cabdilfataax asiisi magaciigu waa maxamed saciid hariza waxaan ahay dhakhtar ka tirsan howlgalka taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan gurmadka caafimaad ee dhanka hawada ah maanta waxaan idinla hadlayaa anigoon xor ahayn oo ka soo hadlaya xabsi aan keli ku ahay halkaas oo la igu hayo muddo sannad iyo bar ah diyaaraddanii helikobtarka ahayd ayaa burburtay xilli ay soo daabuleysay dhaawacyo sababo ku aadan cillad farsamo oo soo wajahday waxayna natiijadu noqotay in aniga iyo shaqaalihii kale ee ila socdayba nolosha lagu qabto oo ay noqdaan maxaabiis iminkana waxaan wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah oo masiirkeennu wuxuu gacanta ugu jiraa ururkii nala wareegay waxaan ku dhacnay dhul cidlo ah oo duur ah inkastoo aan isku daynay inaan la xidhiirno qaramada midoobay si ay noo caawiyaan haddana nasiib darro cidna nooma iman ma aanan helin koox gurmad ah iyo cid qadiyaddeena ka gorgortamaysa toona ma jirto cidna baadigoobaysa ama na soo dalbanaysa waana la dayacay waana nala hilmaamay ma jirto cid dan iyo muraad kale waxaa nagu dhacaya haddaynu nool nahay iyo haddii kaleba waxaan dareennay in qaramada midoobay ayna khudlaamisay oo ay noo tixgelisay shaqaale laga maarmi karo oo aan mudnaanta koowaad ugu jirin in ka badan hal sano iyo bar ma jirin astaamo muujinaya wax xiriir ah oo ay nagu baadigoobayaan way naga danaysteen xilligii aan baahida ugu weyn u qabnay garab istaaggooda wuxuu sheegay inuu isweydiinayo sababtuu usoo dhex galay xaaladaha jahwareerka ah ee ka taagan soomaaliya wuxuuna si adag ula hadlay dadka masaarida ah xilli dowladda ridida ah ee dalkaasi ay waddo iskudaya ay ku doonayso inay soomaaliya keento ciidamo masaare ah oo qayb ka qaadanaya duulaanka ashoodala dirarka ah ee gaalladu ka wadaan dalka soomaaliya xilli aan keligay ku jiray qolkan xabsiga ah waxaan isweydiinayaa waxa halkan i keenay maxaan u soo dhex galay arrimaha ka taagan soomaaliya ee qasan maxaan u diidnay inaan dhulkeenna mudnaanta siinno intii aan u soo gurman lahayn dowladdan fadhiidka ah ee aan xitaa ilaalin karin badqabka shacabkeeda maxaynu uga qayb qaadannay jahawareerka aan dhammaadka lahayn ee ka jira soomaaliya maxaase keenay inaynu hantideenna ku khasaarinno dal aad mooddo inaan la badbaadin karin waxaan weydiinayaa walaalahayga reer masar maxaad ula dagaalamaysaan muslimiinta soomaaliya xilli yuhuudda sahyuuniyadda ah ay xasuuqayaan walaalaheenna reer filistiin oo keliya idiin jira masaafo dhagaxii la tuuro uu gaarayo miyaysan habboonayn inaan u gargaarno oo aan garab istaagno walaalaheenna deriska nala ah ee reer filistiin halkii aan ciidamadeenna u diri lahayn meel noo jirta kumannaan kilomitir si ay u soo dhibaateeyaan muslimiinta soomaaliyeed ugu dambeyntii maxbuuskan masaarada ah ayaa baaq codsi ah u diray qaramada midoobe iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda ridada ah ee masar cabdifataax xasiisi waxaan halkan codsi uga dirayaa qaramada midoobay oo aan ku faanayo inaan kala soo shaqeeyey qadiyad wanaagsan oo ah inay taageerto bini'aadanimada waxaan sidoo kale codsi halkan uga dirayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxaana idiin leeyahay waxa ay halkan noogu soo dirtay qaramada midoobay waa inaan caawinno oo aan garab istaagno cid kasta oo taageero u baahan maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmadiinna iyo taageeradiinna deg dega ah qaramada midoobey waxaa waajib ku ah inay hubiso oo ay ka shaqayso sii deynta shaqaalaheeda kuwaas oo lagu soo qabtay howlgal nabad ilaalin ah fadlan nagu caawiya inaan ku soo noqonno guryaheenna iyo qoysaskeenna inagoo bad qabna mudane madaxweyne cabdilfataax asiisi baahi weyn ayaan u qabnaa inaad faragelintaada iyo saamayntaada caalamiga ah u kaashatid sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waadna mahadsan tahay وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن بامس الحاجه الى تدخلكم الكريم وتاثيركم الدولي لتامين اطلاق سراحنا في اسرع وقت fariinta maxbuuskan digtoorka ah ee u dhashay dalka masar ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa qayb ka ah fariimo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sidan oo kale u jeedinayeen maxaabiist u dhashay waddamo kala duwan oo muuqaaladooda uu baahiyey kataa'ib balakhbaariya kanna waa muuqaalkii labaad ee fariin uu ku dariyo mid ka mid ah maxaabiista qaramada midoobe mahadsanid marwaan jabhadda faan ayaa shaacisay inay dishay in ka badan laba boqol iyo konton askarta xukuumadda addis ababa ah kadib dagaallo ka dhacay waqooyiga dalkaas waddaba warbixinta warkaasi waxayna hayaa walaalkeen yaasiin maxamed jabhadda fallaagada ah ee faano ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegeen in dhegta ay dhiigga u dareen in ka badan laba boqol konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya konton iyo siddeed askari oo kalena ay dhaawaceen kadib weerar ay saddex cisho ka hor ka fuliyeen degmo ku taalla waqooyiga gobolka amxaarada taliska waqooyiga gondar ee faano ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta etoobiya media service in muddadii uu dagaalkaasi socday ay nolosha ku qabteen siddeetan iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidanka xabashida etoobiya ee ka dagaalamayay aaggaasi ugu yaraan laba guuto oo ka tirsan ciidanka maamulka abiy axmed ayaa cagtala mariyey waxaanu intaasi ku daray in dagaalkaasi ay kula wareegeen saanad milatari oo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin afartan iyo toddoba qori oo akay afartan iyo toddoba ah waxaa iyaguna jira warar sheegaya in maleeshiyaadka amxaarada ee fano uu dhankooda khasaare ka soo gaaray dagaalkaasi oo sida la sheegay bilowday subaxdii hore socdayna muddo ku dhow koob iyo toban saacadood oo xiriir ah kaas oo ilaa hadda aanu ka hadal maamulka adis ababa dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka fano ay isku dhiibeen ciidamada xabashida etoobiya islamarkaana maamulka dowladda federaalka etoobiya ay shaaciyeen in ay dileen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan jabhadda fano mahadsanid yaasir guud ahaan dhegaystayaal warkii fiidmood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu